bismi illahi raxmaan raxiim waxaan kelmid ka odhanayaa xukuumaddan maanta jirta ee madaxweyne sidaay madaxweyneha ka yahay waxay beryahan dambe maalmahan dambe ee u dambeeyey la soo baxday inay xari kula kacdo dadka birmageyda ee oday dhaqameedka sidaad horey ogeydeen maalin dhaweyto waxaa la xidhay guddoomiyihii iyo ku-xigeenkii tale iyo tawfiiq sida maanta aad warka ku haysaanna hadda waxaa xidhan xasan axmed muuse xasan guudaad oo ah xogeeyaha xanaanada xoolaha ee xisbiga waddani intaas waxay kas marka loo eego dhinac waxay kasoo wada jeedaan isla beel keliya oo ah beelaha degan dalkeena hooye somalilan waxaan leeyahay taasi waa nasiib daro xukuumaddana ceeb bay ku tahay qarannimada somalilanna ceeb bay ku tahay in oday dhaqameed iyo siyaasiyiinta been qura ka soo wada jeeda dowladdeen maanta ay daargad ka dhigato waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda somalilan waxaan ugu baaqaynaa inay si deg dega xorriyadda u siiso xogeeyaha xanaanada xoolaha ee xisbiga waddani ee habeen hore gurigiisii lagala baxay taasi oo markaad la xidhiidho ciidamada amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo cid kastood la xidhiidhaa markaad weydiiso aad tidhaahdo xariggaas wax ka weydiisaa hore nin walba kuleeyahay anu waxba kama ogi marka marka qof lasoo xidho ee ciidamada amnigu yidhaha waxba kama ogi ee wasiirka arrimaha guduhuna yidhaha waxba kama ogi waayo cidda waddanka ka talinaysa wax soo xidhaysa waa su-aal aada la isku weydiiyo waxaan xukuumaddan u sheegaynaa in qarannimadan somalilan dhib badan loo soo maray in xukuumaddan looga fadhiyo inay madayso shacibka reer somalilan inay ka dayso agajugleynta iyo ciidamadan iminka ay xukuumaddu la soo baxday inay taasi ku tusayso in ay tahay tii ay ku baaba'day qarankii dowladdii la odhan jiray soomaaliya shaksi guri lagala baxay iyo shaksi la xidho iyo oday dhaqameed lasoo xidho iyo waxaasinayna wax karaama ah oo ay keenaysa ayna jirin ciddii laakiin ku gefta qarannimada iyo dowladda meel kaga dhacda xaq bay dowladdu leeda inay soo qabato laakiin in oday dhaqameedka iyo siyaasiyiinta lagu xidho hebel bay meel kasoo wada jeedaan waa nasiib darro waxaan kubadda ugu baaqaynaa inay si deg dega deg dega xorriyaddii siiso xasan axmed muuse xasan godad waa xogeeyaha xanaanada xoolaha ee xisbiga waddani arrinta aad baan nagu xunnaa waxaan leenahay xukuumadda si deg dega xorriyaddeeda u siiya wassalamu calaykum waraxmatullah